kulankan oo ka dhiya xafiiska dowladda hoose ee degmada baydhabo ah iyo weliba goobro ku haayeena maamulka degmada iyo agaasimaha waxbarashada welibana lagu hadalayay sidii loo horumarin lahay walbarashada degmada iyo sidii lan taageerin lahay walbarashada owlaada danyartee iyo ahaan kale oo barakacyaalka oon awoodna iyo isku biyaga qarashaadka walbarashada waaxda walbarashada dowladda hoose baydhabo iyo kaalin weyn ku qaadayta horumarinta walbarashada bulshada iyadona jaran ilaa iyo tumiyo shan arday oo dowladda hoose siidii walbarashada jaamacado bilaashka ee sidoo kalena in ku badana konton arday oo la baro doona xirfado shardubunga oo laha kushal xuliya tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo iyoo lan bilaaba diiwaangelinta afar boqol ardaye oo walbarasho bilaasha oo la sii doono iskuulada barwaaqo agaasimaha waxda walbarashada dowladda hoose baydhabo jabriil xasan madguuda ousa ku warbiya walyaawaye ku qowatiya walbarashada bulshada iyo doorkaya ku qaadayta sidii lanku taageeri lahaa iyo ahaan kala haysana dhaqaalo iyo wal anbaro lahaytiya warbixin idinka siiya waxyaabaha ay waxda qabato ama shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid ah qeybaha waxbarashada qeybahooda kala duwan iyo dhaqanka in maaragtay kor loo qaado ama la horumariyo ayaa ka mid ah shaqooyinka waaxda ay qabato markii aan waxbarashada usoo laabto dowladda hoose baydhabo waxay waxbarasho bilaash siida ama scholarship boqolkii boqol ah iyadoo kaashanaysa jaamacadda balasma university shan iyo toban qof oo facultiyada kala duwan ee jaamacadda ay bixiso ah oo scholarship boqolkiiba boqol ah ay jaamacadda noogu deeqday dowladda hoosena waxay ugu deeqday bulshada ku nool degmada baydhabo ayagoo laga soo xulaya tobanka xaafadood qaybahooda kala duwan dad tabaalaysan ama dad agoon ah sidoo kale waaxda waxbarashada waxay waxbarasho bilaashiiday dadka caruurta yaryar raba ama danaynaya inay bartaan luqadaha sida ingiriiska soomaaliga kombyuutarka caafimaadka qaybihiisa kala duwan ayay waxbarasho bilaashiisay tiro dhan konton qof ah ayaa dowladda hoose ka faala qaaday ayagoo laga soo xulaya dadkaas tobanka xaafadood ay ka kooban tahay magaalada baydhabo guud ahaanba waxaa jirto ayadana iskuol la yidhaha barwaaqo iyo dowladda hoose gacanta ku hayso waxaa maanta diiwaangelintiisa ay si toosa u bilaabatay in lagu faa'iideeyay arday dhan oo lagu talagalay ilaa afar boqoloo arday inay si bilaasha wax ku bartaan iskuol qaybihiisa kala duwan leh hadday ahleed farsamada gacanta iyo guud ahaanba qaybihii qur-aanka madarasada lahaa iyo maaragtay secondary ama maaragtay primary secondary isku ah labadaba ardaydaasna waxaa laga soo xulaa tobanka xaafadood magaalada ilaa afar boqol oo arday waayo dowladda hoose ah maaragtay mas-uuliyaddaas qaaday ayadaa gacanta ku haysa waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan in maaragtay ay dowladda hoose waxdeeda waxbarashada ay waxbarasho bilaashiido dadka ku dhaqan magaalada tan baydhaba sidoo kale waxyaaba waxaa jiro maaragtay maadaama aan ku jirno bishii barakaysaneed anagoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waddanka waxaa ka jirta xoogaha biyari dadkiina waa sooman yihiin anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan leeyahay bahda waxbarashada hadday aan lahayn jaamacadaha hadday ahaan lahayn iskuulaadka qaybahooda kala duwan in aanan loo kala herin dadka masaakiinta danyarta la anfuriyo ilmaha agoonta maalmaha yowmulfarxa si ay nagula qayb qaataan ayagana maaragtay ay maaragtay laga farxiyo oo loo diyaar maaragtay si ay ciidda ay nagula qayb qaadan lahayn loogu diyaar garoobo